Footooyinka ku yaalla magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa laga dareemayaa mashquul aad u xooggan, maadaama ay foodo inagu soo hayso munaasabadda Ciidul Fidri. Footooyinka laga dareemayo mashquulka ayaa waxaa ka mid ah photo albums, iyagoo bulshada Beledweyne ka qaadaya sawirro ay isugu diyaarinayaan munaasabadda ciida. Maslax Cabdulaahi Cali iyo Bashiir Maxamed Hilaac, oo ah mas'uuliyiinta qaar ka mid ah footooyinka magaalada Beledweyne, ayaa ka warbixiyay mashquulkii, sida ay ugu diyaar garoobayaan munaasabadda Ciidul Fidri.
marka hadda guda galo shaqada hadda meesha socoto waxa waaye maalmihii waxaan ugu soo wajahan oo ciidul fadriga annaga tiim ahaan alphabotred waxaan u sameynay qiimo dhimis boqolkiiba konton ah si ay dadka uga faa'iidaystaan maalmaha ciida caruurtooda farxadda ula qaybsadaan hadda meeshan waxaa joogo waa rag iyo dumar dhallinyaro waayeelo dhammaan waa iskugu jiraan waxaan leeyahay farxaddiina waa farxaddeena farxaddeena waa farxaddiina adinka haddaadan jirin anaga ma jiri lahayn haddii aan ka hadlo shaqooyinka iyo eh, munaasabadda ciidda iyo bulshada inta badan sidaanan mashquulsannahay Eh, footooyinka sanadihii hore sanadkan way eh, ka xoog badan yihiin bulshada oo waa ka saameyn badan yihiin waagii hore waxaan shaqaynaya xilliyada ciidda hadda shan iyo tobankii ramadaan ilaa hadda waan mashquulsannahay habeen iyo maalin xarunta marka habeen iyo maalin way furan tahay Eh, lama xiro Eh, shaqaalana eh, u helan shaqadaas oo aad ugu firfircoonne waa joogaan toddoba shaqaalaha ka shaqeyso shifti shiftiyaasoo kale loo- loo- loo kala galaa waqtiyada Eh, dadkii maalintii joogay habeenkii ma joogaan mararka qaarkood laakiin waxaa dhacday in dhammaan shaqaalaha oo dhan oo habeenkaas ay wada shaqeeyaan aad baan uga mahad celinayna idaacadda beerlole oo inta badan bulshada eh, u shaqeydo waa mahadsantiin